weli waxaa kale jira kursi kale banaan adiga jira dastuurkeen wuxuu qabaa xildhibaanka hadduu u ogolaado ama loo dhaariyo xil aan wasiir ahayn xildhibaannimadiisi waa waayaya xildhibaan aada muhiim u ahaa oo maaragtay haddana shaqi muhiima loo magacaabay oo la yidhaahdo maxamed maxamed salaad naftirkii kursigiisii dastuuriyaanbuu u banaanaday kursigaa aad sheegtayn weligii maba maaragtay xildhibaankiiba mar looma dhaarin waa tii doorashihiis guddiga ay dureen oo sidaa banaanka u noqday marka labadaa kursi hadduu ilaah yidhaahdo hadda maaragtay kalfadhigan hadda socdo dhexdiis waa iclaamin doonaa maaragtay si maaragtay loo soo buuxiyo waa arrin dastuuriya taas waa sidaas weeye qaab waxaa jiray baarlamaankii tobanaad sameeyey goraasaar amal markay noqotay waxay sameeyeen heer baarlamaankii baarlamaankii tobanaad waa ansixiyey golaha shacbiga siiba xildhibaankii banaanado mase kii doorashii dib u dhacdayba waxay sameeyeen guddigii doorashooyinka oo maaragtay madax banaana oo loogu talagalay qof iyo codka loo diyaariyey oo doorashadii dadba laga aaday ay doorashadii doorashadood ay u magacaabeen ay qabsoomi weyday ayaa lagu wareejiyey waxay sameeyeen baarlamaankii qaran yani qaraar oo maaragtay laakiin waxay ku koobeen baarlamaanka tobanaad wax u gaare oo kale markaad waxaan rabnaa markaan isu tagno ayaa yidhaahdo hakii koob iyo tobanaad waxaan fiirin doonaa dastuurkana waxbuu meelka tilmaamaya aada uma dhammaystirna dastuurka iyo qaraarkii horey baarlamaanka u sameeyey iyo waxyaala anagoo fiirinayno nidaam sharci ah ilaa qodobkii hataa sharci ah oo meel loo waayo baarlamaanka wuxuu awood u leeyahay inuu maaragtay sharci ka soo saaro adiga kolleyba waxaan samayn doonaa doorasho sharcigeeda dhammaystiryahay unbaa loo loo iclaamin doonaa lagu dooran doona waxaas oo dhan arrimaha haddaan sheegahayo markii laga baarandego ayaa la go-aamin doonaa waxaan u badan tahay deegaan doorashada in la aad waa u badan tahay